hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinaba meel weliba joogtaanaysi weliba maqalka raadiyo idinsoo gaarayo halka inaga dhegeysanaysaana waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhobley nawaaxigida barnaamijkaad dhegeysanaysaana waa barnaamijkii haweenka oo alaabaad ka dhegeystaan raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idiin daadihinayso intuu hawada ku jira hadduu allaah oo dologolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaan uga hadalnaa haweenka soomaaliyeed horumarkoodii mustaqbalka dhow waxa igsanayaan toddobaadkanna barnaamijka waxaan uga hadlaynaa suuqyada magaalada dhoobley oo laga dareemayo qudaaryari baahsan
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
sar u kac ballaaran oo dhanka qudaarta ah ayaa laga dareemayaa suuqyada qudaarta lagu iibiyey magaalada dhoobley islamarkaana saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa guud ee suuqa iyadoo sar u kacan ay ganacsatadu u sababeeyeen roobabkii guga oo ka da-ay kana curtay guud ahaan soomaaliya iyo sidoo kale dalka kenya oo ay qudaarta uga iman jidhay magaalada dhoobley suuqyada magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaana haatan laga dareemayaa qudaaryari aada u xoogan taas oo saameysay qeybaha kala duwan ee bulshada sarabkacan ayaa yimid kadib markii ay yaraatay khudaartii laga keeni jiray xagga soomaaliya iyo dhanka kenya waddooyinkii lagu keeni jirayna ay xirmeen kadib roobabkii xoogana ay ka da-ay meelaha ay ka iman jireen qudaarta noocyadeeda kala duwan ganacsatada iibisa qudaarta noocyada kala duwan ayaa sheegay inay soo food saartay suuq xumo maadaama qudaarta noqotay mid kasii yaraanaysa gudaha magaalada qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta noocyadeeda kala duwan ee magaalada dhooble ayaa ka warbixiyey qudaaryarida ka jirta magaalada soo dhowo adigoo magacaaga inoo bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato waxaa la dhahaa faadimo yuusuf faarax waan ku dhowahay een, idaacadda waxaan gadaa qudaar bal ka waran qudaarta qiimaheeda maxaa iska bedelay qudaarta korukac ayay yeelatay roobka la-aligii ilaahay aa noo nimceeye eh waxaa hadda kacsan baradhada een, yaanyada kiilihii hadda waxaa la gadaa labaatan iyo sideed een, basasha sida oo kale labaatan baa la gadi jiray awal soddon baa la gadaa marka korukaca qudaarta aadaya hadda u kacday inta uu roobku da-ay maxaa sababay inay sare u kacdo qiimaha qudaarta la iibin jiray
sababaa sababay waa waktiga roobka ayaa maxaa la dhaha cilada gaariyada soo gelaya ayaa sababay xagga roobka unbaa cilad ka yar keentay sida kale awal labada dhinacba soomaaliya way kasoo gelaysa qudaarta kenyana way nooga soo gelaysa marka sababaha ayaa qaaleeyay hadda qudaarta sare u kacaas ku yimid qudaarta wax caqabada ah miyay keentay maadaama ay jiraan dad aan awoodin inay gataan waxyaabaha qaaliga ah hadda weli weli dhibaato ma imaanin qudaarta kale kac way yeelatay laakiin wax dhibaato ah hadda kastamka kalema aanaa yeelanin way ogyihiin ayaguba inuu cirkuuna roob ka da-ay dhulkana aan la soo mari karin way la socdaan kastamka qudaarta gatan qabadda hadda waxaa keenaya qudaarta hadda kartoonka yaanyaha markii lagu dhaho konshin oo kenya ah ayaa lagaa qaadi markuu roobku doo een, soo qaadista keli ah caqabad bay yeelan yaayadiina kor ayay u kici markay u korco shacabkii iyo babuleeshinkii waa loo sheegi waxaa la dhahaa yaanyada intaas waaye een, roobkana way la socdaan waqtiga roobkana inay qudaartu kacdo way ogyihiin markaas sidaa labada dhinac way ka imanaysaa soomaaliya iyo kenyaba qudaarta way nooga imanaysaa kenyay ka imanaysaa soom roobka la'aligiis ayaa yeelaya sidaas qudaarta maanta oo ilaa dhexda kusoo jiri yoom bay naga maqnaan yoomna way soo socon may waqtiga roobka way burburi oo way halaabi oo miiska marka la saaray bay sii halaabi waqti roobka yaanyada way bushi yaanyada way burburaysaa marka caqabada qudaarta waqtiga roobka leele yeelaya ma ahona dhibaato kale ma jirto hadda alxamdulilah annagana raxmaadkan waan rabnaa inuu noo do waa kaas soo dhowo adigoo magacaaga inoo bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato bismillaah magacaygu waa aamin cabdi axmed waxaanahay hooyo ku nool degmada dhoobley oo ka ganacsata qudaarta bal ka waran qudaarta qiimaheeda maxaa iska bedelay
Een, qudaarta baryahan aad bay u kacsan tahay sababtana waxaa waaye mar walba uu roobda oo degmada dhoobley saas bay qudaarta u kacdaa marka kaleete een, gaaris bay marka horeba qudaartaba gaarisan bay ka imaataa oo ma- degmadeena dhoobley qudaar laguma abuuro badanaa dhanka soomaaliya kama imaato dhanka waxay ka imaataa kenya iyo dhan walba ay ka imaanaysa xitaa dhanka soomaaliya ay ka imaanaysa xitaa markuu roobku do-o een, wadooyinka xirma gaarigay een, hal maalin ku qayan jirto inuu imaado oo kaleeto waxaa laga yaabaa inuu intaas bardhaxda kusoo jiro ama uusan soo gudbinba mararka qaar waxaa dhacda in ee, in dhowr maalmood oo kaleete dhowr maalmood camal aysan degmada dhoobley soo gelin wax qudaar ah hadda marka qudaarta aad ba usii kacaysaa way sii yaraanaysaa inkastoo weli aysan aan la wada waayin oo weli wax la helhelayo oo soo galgalaan baaburo qudaar ah laakiin haddana weli een, way sii yaraanaysaa way sii qaaliyoobaysaa sixir barar aadaa ka jiro qudaartan waxay markii saasoo kaleto usii yaraato baabuurta soo qaadaysaa lacagta badinaysa wax walbo isla isla kore iskula kacayaan markaas qasab waxaa noqonaysa inay qudaarta qaali noqoto marka hadda qudaarta aad bay qaali usii noqonaysaa
magacayga waxaa la dhahaa nimcaan xamed waaye qudaarta way qaaliyoday sababta ah waxaa sabab u ah maanta roobka da-ay sababta hadda bardhadii waa la goyn laayahay basasha way ka daran tahay waxba isma dhaamaan sababta ah bardhadii waxaa waaye meelay soo maraysa malaha iyo qudaarta saa darteed aa qaaliyaysay sidaas baa- basasha oo kale baar dheere qudaarta kaleeto waxay ka imaanaysa dhankan saaku oo kaleeto haddii haddii wadada wayba xiranta soomaha saa darteed aa sababta waayo qudaarta awlara basasha kiili waxaa ku qaadan jirnay sideed kun toban kun labiyo toban kun hadda laakiin kiili basasha waxaa laga gadaa labaatan iyo shan kun jumlada markay tahay marka waxaa qaaliyey wadadii oo xirantay iyo qudaartii oo la waayey Wabaay, way dhici kartaa caqabada because qof maanta waxaa ku imaanaya waxba aan haysanin lacag yar wato ku dhahayo wax iga gad se wax oga gadi kartaa marka waa qofka inaa u naxariisato waaye marka waa iskaga naxariisanaa annaga hadda waqtigan oo kale faa'iido ma raadino biilkeena bas umaa raadsanaa oo maalinkaas oo qutulyamka wax kale oo faa'iido aan kasii raadinayna ma jirto calaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa aamin qalaf xasan waxaan joogaa dhoobley goobtayda ganacsigana waa meesha hadda aad taagan tahay kusoo dhawow adigana hooyo macan way fiican tahay waxaas kalifay inay eh, qudaarta sare u kacdo roobaa da-ay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hadda markuu roobkii da-ana wadooyinka naga xirmeenoo magaaladii waa go-doon way go-doontay xagga kenya ayaa nooga imaataa qudaar qudaartaa oo qaali ah qaali qaali aan caadi ahayn anaga nolosheena waxaan ka maare- ka maareyni jirnay yaanyada mooska cambaha een, qudaar wax alla wixii ku saabsan qudaar ay ay ahayd xagga soomaalina way noogu imaan jirtay xagga kenyana way noogu imaani jirtay xagga kenya oon hadda ay ishi noo furnaydna hadda waxaa na saameeyey roobki alxamdulilahi rabbi alcaalamiin raxmadda ilaahay lama diido laakiine qudaartii way nagu qaaliyowday waana la'nahay oo baabuurtii hadda meelay soo maraana bay la'yihiinba waxay iigu imaani jirta ama konton shilin ama lixdan shilin anigana sida toddobaatan shilin ama lixdan iyo shan ama toddobaatan iyo shan hadba qiimaha iigu imaato shan shilinaan saaran jir hadda laakiin yaanyada waxay iigu imaanaysaa boqol shilin oo kenye ah oo aanan ku jirin micnaha xamaaligeedii iyo gaari raaceedii nooligii aanan ku jirin yay iigu imaanaysaa boqol iyo konton ilaa boqol iyo labaatan ilaa boqol iyo soddonna anigaa siisanaya oo kenye ah horta roobka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa raxmad ilaahay waa nimco lama diidaayo ilaahayna roobka noo siyaadiyo hanoo keena laakiin saameyn weyn bay nagu yeelatay qudaarta meelay noo soo marayso ma laha meel aan micnaha kastamkeennii hadda wax qudaaran u haynaa male because meelay noo soo marayo male qudaartii qaalib ha iska ahaato oo waxay doontaba ha ahaato laakiin meelay noo soo marayo male waa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin jid ma haysano annaga sideedaba hadda qudaarta meelay noo soo marto ma laha nacam nacam nacam annaga waxaan nahay qudaarey ilmaha yaanyadan ku biilanaa iyo mooska yaanyada mooska haddaan waynana maalmo qaarkood waxaaba jiraanba miisaska annaga ay iska xiran yihiin oo wax laga gadayba aanan lahayn oo aanan aanan soo fariisanayninba suuqi ilaa haddiina qudaartii haysanin maxaan ka soo fariisanaynaa calalada ciyaalka dharka u dhaqo waaye marka maalin waxaaba jirtaa aanan soo furinba saameyn weyn buu roobka nagu hayaa iga xaaldhaa sundus maxamed cali oo ah haweeney ka ganacsato suuqa khudaarta ee dhoobley khudaarta hadda qaali weeyaan kiiladii waxay maraysaa labaatan iyo shan baradhada labaatan bay maraysaa waxay nooga iman jirtay kenya dhanka kenya nooga iman jirtay kenyana jidxir baa ka dhacay marka basashoo kale hadda waa ma taalo magaalada way ku yar tahay marka khudaartii markii lasoo diro way jajabaysaa way burburaysaa marka cambaha sidoo kale waa qaali toban iyo labo marayaa Ah, qiimaha khudaarta marka aad bay u kuulushahay oo ay qaali u tahay marka miciishadii oo dhan baa kacday khudaarta saas weeyaan marka qaaligaasaan ku gadanaa wallaahi aad bay maxaan ku dhahay khudaartii ay nagu qaaliyooday oon roobka aan kala kulannay khudaartii oo jajabayso oo hallaabayso oo qaali ah oo laga yaabaaba inay kaa bixi weydo ay kugu jajabto wallaahi khudaarta maxaan ku dhahay mar baaba laga yaabaaba inaad lacag lug soo gelin oo deyn ay kaaga qaataan marka waa lacag la-aan dadkana waxba miskama haystaan marka saasay maxaan ku dhahay khudaarta qaaliga u noqotay marka waan xamili la-nahay khudaarta qaaligeeda marka saasaa maxaan ku dhahay wadooyinkii oo dhanna waa wada dhiiqo marka magaaladana wax la gadanaya ma laho marka khudaartiina ma lahoba ilmihii waxaa laga yaabaa wixii aan maanta dhagan gadayniba inuu gaari waayo marka magaciiga waa xaabe ibraahin ganey waxaan joogaa degmada dhoobley khudaar ayuu nooc ku gadaa khudaartii oo aad noogu kululaato hadda aan gadan la-nahay meeshii lagu soo qaajir kartoonka yaanada laba boqol oo shilin oo keenye ah oo hadda lagu soo qaada ilaa lix boqol toddoba boqol oo keenye ah sidii aawadeed oo baabuurta ay soo qaadi karinba khudaarta oo meel biyo galaan oo wadooyinkan ay iska go-an yihiin mise oo digay labadaas oo keenaa lacag yar oo noogu imaajirta sida konton shilin oo keenye ah afartan iyo shan shilin oo keenye ah anagana sidaas oo kaleete siddeetan ama toddobaatan ama konton iyo shan meelaas iska gada jirnay hadda kiilada nyaayada waa boqol shilin kenya dhexdeeda markay soomaaliya imaato oo kuu dheer tahay gaarigi oo kuu dheeryahay sheeg adiga xamaariga meesha kuu keenay adi soddon kun oo shilin kiilada nyaayada hadda maanta ay maraysaa dhanka macaamiisheena waxaan u dabarnaa dadka way iska tabaryan yihiin dadaa waxhaysta iyo dadaan waxaytana way iskugu jiraan dadka waxaan haysan qofka maalinta nuskiilo gada jira ma gadan kara maanta rubaca oo iska gataa dadkii kiila gada jira nuskiila iska gataan qudaarta intaasay nugu keenta qabadaas in dadkii sidii hore waxay u ganacsan jireen inay u ganacsaneen soo dhowo adigoo magacaaga inoo bilaabayo iyo waxaad ka ganacsato bismillaah baa magacayga waxaa la dhahaa farxiya calay bal ka waran khudaarta qiimaheeda maxaa iska bedelay bariyaan khudaarta way nagu qaaliyooday dada maxaan ku dhahaa roobkii waxa da-ayeelaha u malaynayaa yaa baariya wax laga keeni jirin ma biyo galaan nuuga khudaarta bariyaan caadi qaali noogu tahay maxaa sababay inay sare u kacdo qiimaha khudaarta la iibin jiray
waxaas maxaan ku dhahay waxaan u keenaya wadada xiran ee khudaartii oo yaraatay khudaarta waxaa keenaya inay qaaliwdo wadadina maxaan ku dhahay sida la rabo uma furno baariyan waxaa u malaynaya igana inay biyo galeen marka waan wax laga bixi doono insha allah khudaar oo dhan way qaaliwdo khudaarta wax walba kay qaaliyo hanta maxaan ku dhahay wax walbaa sare ukac ka imaanayo wax walbaa qaaliyoobayo marka si awada khudaarta nagu qaaliyooday wax way imaadaan laakiin wax badanna macno aan lahayn aa imaado maxaan ku dhahay aan magaalada aan baahideeda dabooli karin wax yaraa imaanaya inta yaraad waa la qaaliyeynaya marka dhibaatada waxaa keenaya qaaliga waayo dee wadada iska qalasho oo beeraha waxaan ku dhahay khudaar fiican kasoo go-do caadiya kusoo laabanaysaa insha allah xagga soomaaliya waxba kama imaadaan awr inta badan kenya ka imaan jireen kenyadana maxaan ku dhahay idan wadadeed waxooda xirxiran soomaalina sidaa camal soomaarda xogta dhow waagi biyaha badnaa ugu dambeysa wax ka imaado laakiin hadda waxaan ku dhahay waxaa isa sii biirsanayo roobabka da-ay iyo wadadii oo xiran iyo beerihii maxaan ku dhahay biyaha ay gooyeen sanadkii hore laakiin insha allah waa naga bixi doonaa saan rajeyneyno sarakaca waa iska caadi marba waxaa qaaliyo mar raashinka qaaliyo mar qudaarta qaaliyoodo marba wixii maxaan ku dhahay oo wadadaas xitaa ama si kale noqdaanba uga qaaliyoodo dhibna damaanta qudaarta qaaliya iyadana waa iska raqiisi doontaa maanta waxaad u dhib badan qudaarta bismihin qudaarta waxa aan lagu dhaqan yahay qudaarta caanaha intaas maxaan ku dhahay waxaa dadka bini aadanka maxaan ku dhahay u ah wax u ah oo noloshooda maxaan ku dhahay iyo waxaynso marka alxamdulilah waa wuxuu ilaahay keenay khudaartana way noo qaaliyo way noo dhaqaysi doontaa hadda khudaarta waa qaali had wax lagu goon kara male mana taabto inta badan magaalada ka go-anta maraa xoogoo la keenaya halaasa markii waa lagu kala tagaa dadka badan magaalada maasha allah maxaan ku dhahay khudaartana waa iska yara qaali qaali marka waan wax iska dhamaan doono imaato magaalada khudaarta imaato meel walba khudaarta ee la dhigo khudaarta markaa raqiisay noqonaysa sideeda hore ku noqonaysa aa khudaarta markaa raqiis noqoto dadka inay wada gadanayaan dad dadka iska danyaraa ku jiro iska dan leeyahay aan maanta gadan karin kiilan yahay intay marayso baradhada sidaa camal basasha la mid waxyaabaha kale ay doodka cagaarka iga warkood maba jiraan laakiin marka ay qudaarta raqiisa ruux walba wuu gadan karaa qof kasta wuu gadan karaa ama danley ha ahaado ama ama qof iska dhaqaala haysta ha ahaado sare u kacaas ku yimid qudaarta wax caqabadaah miyay keentay maadaama ay jiraan dad aan awoodin inay gataan waxyaabaha qaaliga ah
alla kada wallaahi dadka dadka dadka udhib dhibka ugu badan wuxuu ku dhacaa dadka danta yar maxaa yeele baradho kiilo baradho maanta hal doolar ee ka badan ma awoodo qof iska danleeya inoo yar haysto waxaase aan ku dhahay qof laakiin xoogo iska dhaqaale haysto oon- dadkiis maha badnaan maha yaraadee wuu ka bixi karaa ha laakiin dhiman oo laga baxa ilaahay sida kheyrkaana waafajiyo insha allah allah rajaynina in laga baxo oo qudaar inoo imaato magacayga waa axaado maxamed geedi qudaar baan ka ganacsadaa toddoba sano camal baan qudaartaas aan ku dhex jiroon maxaan ku dhaha hadday ka badneen ilaa sideed sano intaasumaan gadgadistaa wax hadda maanta koleydii oon intaan boodahaas kale aan soo socdo inta hadda igu filan reerkayga maanta biilkooda jajabkaas qudaarta iyo halaha biilka igu filan galaaska caanaha intaas umaan ku gataa barna kenya ay ka imaataa barna waxay ka imaataa soomaaliya qudaarta macaashadii oo dhanba kor bay martay lacagti maxaan ku dhahaa qudaarta awal oo qabowbaneed wixii oo dhanba xaaladihii way isbedeleen qudaarta hadda maxaan ku dhahaa waxay aad bay u kacsan tahay wax maciishadoo kala socdo ma laha dadka had iyo jeer biil ma haysta laakiin islaamkaas weyn ummadda nebi maxamed bun baan iska dhex fadhiya markaasayto wixii ay noqoto boqol iga soo galo laba boqol ha ii noqoto wixii markaas ay noqoto noolal maalmeedka waa un adiga aan ku dhex warwareeg dhabanhaya Ta maciishadii awal hore siday hadda ay raqiis u ahayd hadda iidaa la waayay iidaa kacday maya soomaali qudaarta yaryar bisaa nooga imaataa qaybta yaanya soomaalida mooska wixii camalaa ka imaadaan ee tan kale baradhada iyo yaanya kenyadana kenya unbay ka imaadaan qaymihii hore iyo qaymihii dalagada wax isku dhow ma aha way kala dheer yihiin awal loorkii awal aad ku qaadanaysa afar kun iyo shan boqol ee shan kun iyo shan boqol sideed kun iyo afar boqol waaye markii bulshada awal hore aan haysano markay oo qudaarta naga kala gadanayo oo kala socoto wixii hadda ma laha waxaan ku dhaha maciishadii oo dhanaa iska kacda qudaarta meesheedii hore way ka tagta anigu waxaa la dhahaa luulka oo saarax maxaan ka ganacsanaa qudaartay ayaan ahay qudaartan waa inuu yar kacday dadka ma ogolo oo waxa qaali ma ogolo baqaarayd waxaa laga gadaa baqaaraha weyn waxay gadaan labaatan kun anigana waxaan gadaa labaatan iyo shan kolbay shilinka meeshu ka dabacsan ayay aadayaan ee annaga waxaan soo qaadana way nagu baartaa meeshu waan ku rafaadsannahay dadka waxay iga gataan kolbey ninkii oo muxuu ahay alle aaminsan wixii ku hadlo oo maxay- magaalada wuxuu ka taagan waxay dhahayaan magaalada waxaa waye labaatan labaatanka naga siir anagana labaatanka waxaan ku dhahay labaatan aan kusoo qaaday ise shan kun igu daro ama saddex kun igu daro ma ogolo Ee, waxa dibacsana iga gadanayan wixii qaaliga way iga tagayaan awal waan ka heli jira laakiin hadda warkeed ma jiro afar saac shan saacaan taaganahay ma dhigtaa ma dhigtaa dhigaa lii dhihi kadib markaan dhigtana waqtigaaba igu dhammaada waa iskaga galbana wax aan ka helayo ma jirto ganacsigeen hadda wixii raqiis waa lagaa gadan laakiin wixii qaali lagaama gadanayo laguma ogolo guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa inooga eg barnaamijkeenii haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idin daadihineyso anigoo ah firdows axmed cabdi intaan barnaamijkan kiisaga dib hawada u kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga